halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com
fiidnimo wanaagsan waa axad labiyo tobanka bisha juun sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna caawana waxaa idinla socodsiinaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mida gobolka florida ee dalkan maraykanka in ka badan ama aan idhaahdee konton qof ayaa lagu dilay in ka badan konton iyo saddex kalena waa lagu dhaawacay weerar nin hubaysan oo maraykan ah oo asalkiisu afghanistan uu ka soo jeeda uu ku qaaday goob lagu caweeyey oo ku taallaga magaalada orlando
waxaan kaloo idiin haynaa saddex ka tirsan askarta dowladda soomaaliya oo maanta ku dhintay dagaal kooban oo ciidamada dowladda ku dhex maray gudaha magaalada cadaado
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii dhaqanka iyo hiddaha wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka
weerar saqdii dhexe ee xalay ka dhacay magaalada orlando ee gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa waxaa ku dhintay konton qof waxaana ka dhacay weerarkaasi goob lagu caweeyo weerarku waxa ay sheegayaan inuu geystay nin lagu magacaabo cumar sadiiqi matiin oo haysta dhalashada maraykanka hase ahaatee asal ahaan kasoo jeeda wadanka afghanistan booliiska ayaa xoog waxa ay ku galeen dhismaha wax ay ka dhaceen iyaga oo toogasho ku dilay ninkii weerarkaasi geystay islamarkaasina ay soo badbaadiyeen dadkii goobtaasi ku jiray caweyska ah konton iyo saddex qof oo kale ayaa lagu soo warramayaa in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen sarkaal ka tirsan hay-adda sirdoonka ee maraykanka ee f b i-da ayaa waxa uu sheegay in weerarkan ay dad badani ku dhinteen loona baari doono sidii mid argagixiso aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa soo saaray warbixin sheegaysa in madaxweyne barack obama arrinkani lala socodsiiyey waxaana lagu sheegay warbixintaasi in madaxweynuhu u amray in xukuumadda dhexe ee dembibaarayaasha dhacdadan la siiyo wixii ay u baahdaanee macluumaad aruurina warbixintan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu u tacsiyeeyo qoysaskii dadkaasi ay ka waxyeeloobeen
musharaxa madaxtinimada xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa weeraro kala duwan ku qaaday hogaanka xisbigiisa jamhuuriga iyo weliba xisbiga ay loolanka ku jiraan ee dimuqraadiga xilli uu hadallo ka jeedinayay isu soo baxyo ka dhacay magaalada pittsburgh oo ku taalla gobolka pennsylvania iyo magaalada tamba oo ku taalla gobolka florida trump ayaa laabta saartay calanka maraykanka isagoo muujinayay siduu u jecel yahay dalkiisa wuxuuna weeraro kala duwan ku qaaday musharaxa ay iska soo horjeedaan hillary clinton isagoo sidii caadada ahayd aada ugu dhaleeceeyey fariimihii dhinaca emailka isticmaashay agab ka baxsan ay ku isticmaashay agab ka baxsan xayndaabka wasaaradda arrimaha dibadda trump ayaa sheegay inuu ballan ballaadhinayo halkudhigiisii hore ee ahaa make america great again maraykanku waxay mar kale ka dhiganayaan dal weyn ama quwad haatanna wuxuu sii raaciyey oo uu ku daray maraykanka waxaan ka dhigaynaa dal weyn oo cid walba u taagan dowladda wadaagga ee qaramada midoobay ee dhistay ee dalka libiya ayaa waxa ay sheegtay inay ku dhowaanshiyaheeda magaalada xeebta ay gacanta ku hayaan kooxda isis ee sirta ay calaamad u tahay kalsoonida ay abuurayso inay horumar sameynayaan dagaalkan oo saddexdii cishe ugu dambeysay sii xoogaystay ayaa sare u qaaday rajada dowladda oo halgan ugu jirta dhismaha ciidamo cusub oo liibiyaana si ay markaasi u dhirigeliyaan guulaha ay gaareen una soo duntaan maleeshiya badan oo daacad u ahaa mucaaradka dowladda dhinaca bari ee waddankaasi dowladdan wadaagga ayaa ah mid aanan awood badan ku lahayn galbeedka waddankaasi halkaas oo dibadbaxyo waaweyn ay ka dhacayeen asbuuc markii dhowr iyo toban qof oo daacad u ahaa madaxweynihii hore waddankaasi mucamar al khadaafi laga helay midadkooda meelo kala duwan kadib markii siyaabo kala duwan loo dilay xabsiga markii laga soo daayey dadkan la laayay ayaa waxay ahaayeen laba kooxood oo maxaabiisa oo lagu hayay xabsi lagu magacaabo ruwambini oo ku yaala xerada ciidamada cirka ee mitiga waxaana ay maxkamadii xukuntay in la sii daayo ka hor inta aanan la dilin oo meedadkooda aan la helin waxaa la sheegay in dadkaasi laga helay meelo kala duwan meedadkooda maalinkii jimcihii toddobaadkan
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan hawada idinka leenahay sidii aad warkaba ku maqlayseen nin hubaysan ayaa goor dambe oo xalay ahayd konton qof ku dilay saddex iyo konton kalena ku dhaawacay goob ay dadku ku caweeyaan oo ku taalla magaalada orlando ee gobolka florida ninkan toogashada fuliyey ayaa magaciisa lagu sheegay cumar sadiiqi matiin waxaana sarkaal ka tirsan hay-adda f b i uu sheegay in ninkan uu u janjeero dhinaca kooxda daacish saraakiisha maraykanka ayaa weerarkan ku tilmaamay mid argagixiso waxayna si taxadar le isaga ilaalinayaan inay ku xiriiriyaan kooxaha islaamiyiinta waayo waxay taasi u baahnaan doontaa baadhitaan dheeraada duqa magaalada orlando barry dyer ayaa weer wariyaash u sheegay tirada dhimashada
And it is with great sadness that I share we have not 20 but 50 casualties in addition to the shooter.
waxaan si muruga leh idinla wadaagayaa inaan inaan weynay oo inaanan weyn oo keliya labaatan qof ee aan weynay konton qof oo ay dhinteen iyo weliba ninkii toogashada geystay sidoo kale waxaa dhaawacmay saddex iyo konton qof oo kale oo iminka cisbitaalka la dhigay weerarkan ayaa la sheegay inuu noqonayo kii ugu darnaa ama ugu xumaa ee taariikhda maraykanka marka la eego ee ka dhaca gudaha maraykanka booliisku waxay sheegayaan in bilaysa oo goobta lagu caweeyey ka shaqaynayay ay rasaas isweydaarsadeen ninkaasi hubaysnaa saacaddu markay ahayd labadii xalay saqda dhexe waxaana ninkaasi hubaysan uu halkaasi markii dambe ku qabsaday dad badan waxaana saddex saac kadib goobtaasi xoog ku galay ciidan gaar ah iyadoo toogasho ku dilay ninkii hubaysnaa macadda wakhtiga uu ninkaasi dadka toogashada ku dilay sarkaal ka tirsan hay-adda f b i oo lagu magacaabo dani bankis ayaa sheegay inay baarayaan toogashadan oo ay eegayaan haddii ay ahaan lahayd ficil argagixiso oo gudaha ama mid caalami ah sarkaal kale oo f b i ka tirsan ayaa wariyaasha u sheegay inay hayaan inay hayaan soo jeedin sheegaysa in ninkan weerarka fuliyey ay dhici karto inuu u janjeero kooxaha islaamiyiinta balse weli aanay xaqiijin karin aqalka cad ee magaaladan washington ee dalka maraykanka looga arrimiyo ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in madaxweyne barack obama uu amray dowladda dhexena ku amray inay taageero siiyaan bilayska gobolka florida sidii arrintan loo baari lahaa
ramadaan kariim habeen wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka galmudug ayaa waxaa ka dhacay israsaaseen dhex martay ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya waxaana dhintay saddex askari ah halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen saddex askari oo kale warbixintan waxaa magaalada gaalkacyo kasoo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
muranka gacanka hadal ka dhaliyey ee dhex maray ciidamada ka wada tirsan dowladda ayaa yimid markii qaar ka mid ah ciidamadaasi la siiyey mushaar taasi oo keentay in ay ka gadoodaan kuwa kale oo aan mushaarka maanta la bixinaya helin guddoomiyaha cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan totole oo la hadlay v o eda ayaa sheegaya in iskahorimaadka dhex maray ciidamada ka wada tirsan dowladda uu sababay dhimashada saddex askari tiro intaa la egna ay ku dhaawacmeen waxa uu sidoo kale tilmaamay in isku dhaca dhex maray ciidamada uu ka dhashay mushaar bixin dhammaanta waxay ahayn ciidamada dagaalamay oo saddex qasaa dhaawaca saddexdana ciidanka qaybta koo iyo labaatanaad ay ku dirsan yihiin saddexda dhibatana qaybta koo iyo labaatanaad ay ku dirsan yihiin waxa dhanna ciidankay wada ahaayeen ciidanka qayb oo mushaarkooda timid iyo qayb aan mushaarkooda imaano weli liiskoodii aan la soo ansixin ayayna ahaayeen wax kale ma kala ahayn cabdulaahi cabdiraxmaan tootole ayaa sheegaya in wixii markan ka dambeeya ay ku dadaali doonaan sidii dhacdadan oo kale dib cadaado aysan ugu soo laaban haatanna xalka arrintaasi lagu jiro dee dowladda galmudugna dhammaantooda ay hadda kuwa dowladda federaalka iyo kuwa kaleba ay la shaqeeyaan marka marka barnaamijkaasi dowladda hadda aniga iga sarreeday u taallaa dee anagu dadkaas ada mas-uuliyiinta ku jiraan kamid nahay xalkoodana dee mar kastaba waxbaa la saxaa oo hadda intooda way ka fiican tahay isku dhacyadanina waa dhammaan mahayan ilaa mushaarada iyo waxa dhan ay soo dhamaystirmaan marka wax caadi waxaana waxa hadda annaga cadaadaha naga asustahay maane wax meelaha kale maalin kasta ka dhaca waayo waa markii labaad oo ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ay iskula dhacaan mishaar bixin gudaha magaalada cadaado ee xarunta u ah dowlad goboleedka galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
waa tahay haatana kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa baarlamaanka soomaaliya ayaa meelmariyey hindise sharciyeed lagu dhisayo maxkamadda dastuuriga ee soomaaliya iyadoo muddooyinka la gadisan arrinkaasi dadaal aad u weyn loogu jiray in maxkamaddaasi la dhiso dood ay yeesheen xubnaha baarlamaanka soomaaliya toddobaadkan aynu ku guda jirno ayaa maalintii sabtidii oo shal ahayd waxa ay ku meelmariyeen hindise sharciyeedkaasi oo xubnihii ka soo qaybgalay oo cod aqlabiyad leh ee ay ku meelmariyeen haddaba waa maxay maxkamadda dastuuriga shaqooyinka ay qabanayso iyo waxaa hadda ku soo beegay in baarlamaanka oo wakhti kooban wakhtigiisu ka harsan yahay in ay sharciyo dhowr ahay hadda ansixiyaan barnaamijka waxaa marti noogu oo arrimahaasi nala qaadaa dhigaya xildhibaan maxamed amiin xasan cabdulaahi aalow oo ah xogayaha guddiga cadaaladda ee baarlamaanka soomaaliya kaasoo gacanta ku hayay hindise sharciyeedkii shalay ay baarlamaanku ansixiyeen aalow ayaa barnaamijka nagala qayb qaadanaya isagoo magaalada muqdisho jooga waxaana barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan kusoo dhowaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaynu ku soo laabana dhegaystayaal sidaad horudhaca barnaamijka ku maqasheen waxaa marti noogu ah barnaamijka xildhibaan maxamed amiin xasan cabdulaahi aalow oo ah xogeyaha guud ee guddiga cadaaladda ee baarlamaanka soomaaliya kaasoo maalintii shalay ansixiyey hindise sharciyeedka maxkamadda dastuuriga ahi ee soomaaliya lagu dhisayo waxaan barnaamijka inta uu socdo su-aalo ku weydiin doonaa qaar ka mid a dhegaystayaasha maxamiin ayaana khadka telefoonka kula xiriiray isagoo jooga magaalada muqdisho waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo marka hore hindisharciyaadkaasi ay ansixiyeen iyo waxaa hadda hindisharciyaadkaasi inay ansixiyaan kusoo beegay waxaana uu ku warceliyey bismi illahi raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu casfila bacd mudane adiga iyo bahda v o a dhamaan ummadda soomaaliyeed intaga intan dhegeysanaysa marka hore asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu ramadaan wanaagsan soonka soonkiisa nabad iyo caafimaad allah nagu gaarsiiyo kan allah naga aqbalo intaa kadib baarlamaanka soomaaliya maanta wuxuu meelmariyey mashruuc sharci aada iyo aada loo sugaya aada iyo qiimo badnaa oo la yidhaahdo sharciga lagu dhisaayo maxkamadda dastuurka jamhuuiya federaalka soomaaliya uu qabo qodobka boqol iyo sagaal b dastuurka jamhuiya federaalka soomaaliya kumeelgaarka ah sharcigan oo loo muddo laba sano ku dhawaad ah iilay iilay ama soo maray golayaasha kala duwanee dowladda heer xukuumad ilaa iyo heer baarlamaan oo dee wakti badanna la geliyey yaa waxaa lagu guulaystay in maanta ilaah subxaana watacaala fadligiisa ay xildhibaanadu u codeeyaan si weliba aqlabiyad ah saasna muxuu kumeel maro kumeel maray isagoo haddana qeyb ka ah waaxyaha muhiimka u ah dhisida garsoorka soomaaliya oo uu kamid yahay tiir asaasi u ah sidoo kalena muhiim u ah hanaanka dowlad dhisida soomaaliya qeyb weyn ka ah waa gartay alxamdulilah waa tahay marka waa lagu guulaystay waana radeynaynaa in garsoorayaashii maxkamada dastuurka ilahaan laheyd iyo wixii o dhanna sida nidaamka u qaba ay dhinaca madaxweyne xagkiisa kasoo dhammaan doonaan insha allah marka mar haddii aad meel mariseen oo aad cod aqlabiyad lena aad ku meel mariseen waxa xiga maxay tahay markii hanaankan sharci la keeno baarlamaanka sharciya la keeno procedure u maraa jiro afrinka koowaad midda labaad kadib guddigaa loo dhiiba uu kasoo shaqeeya baarlamaanka la keenaa oo ay ka doodaan markii saanoo kale loo ansixiyo waxaa iga in xogayaha guud ee baarlamaanka u diyaariyo warqad qoraal ah loo gudbiyo madaxweynaha jamhuiya federaalka soomaaliya iyo kooxda muxuu ahaye bariiqahan guud ee dowladda wixii ay tafaftiraan kadib madaxweynaha loo geeyo madaxweynaha uu kusoo saaro degree saana faafinta rasmiga ugu galo hadda marka waxay waxaa waaye in sharcinimadiisii uu madaxweynaha aqbalo kadibna muxuu ahaye dadkii garsoorayaasha ahaa shanta ahaa maxkamada dastuurka noqon lahaa garsoorayaasheedii lasoo diyaariyo saasna ay ku howlgeli doonaan insha allah waa tahay maxamed amiin aad baad umahadsan tahay mudane aalow markaan waxaan kusoo gudbinayaa dhinaca khadadka telefoonada ayaanu gudagali doonaa dhegeystaha ugu horeeya asalaamu calaykum magacaygu waa xasan welihi jooga amsterdam waxaan is weydiinayaa ma la dhihi karaa baarlamaanka waktiga uu ansiiyey wakti xasaasiya oo waktigiisii dhamaanayo baarlamaanka uu ka gaarsiinayo sharciyo badan oo ay lamid tahay sida sharcigan oo maanta siyo kale walahi aada mahadsan tahay baarlamaanka guudagaalku bixinaayay iskama fadhinin oo inta hadda uu soo shaqeynayay ilaa iyo shuruucyo badan oo meelmariyey oo wadanka waxtar u leh waana dee borseeska ay ku jiraan qeyb ay ka ahaayeen nidaamka hadda annaga aan qaadanay federaalka ah awal wadanka waxaan la qiimay ama lahayn hal maxkamad oo maxkamadda sare ah iyadaas muxuu ahay wixii kiisas oo dastuur fasirid iyo howlo kala ahood maxkamadda waxay qaban lahayd oo kale ayaa qaban lahayd laakiin hadeer iyadaa hadda u taagan howlahaas inay qabato gaar ahaan marka la tashiyo badan iyo aragti badan iyo qaabka ay u ekaan karto iyo daraasad badanaa lagu sameynaya howlahaasa socday waxaa xusid mudan oo rabaa inaan halka ku sheego guddiga baarlamaanka arrintan uqaabilsan wuxuu aaday aqoon kororsi iyo baaritaana soo sameynayo iyo yuutagi kigali halkaas shir kusoo qaateen muddo usbuuca laguna soo arkayo marka wadamada caalamka ah ee federaalka qaabka udhisan yihiin maxkamadaas u dhisan yihiin howlahaas oo dhana badanaa socday wasaaradda nafteeda howlahaas way qeybay ka ahayd latashyadaas iyo borseskeedii waa way la socotay isbedelka xukuumadeeda imaanaya mar walbana qeybay ka ahaydo wixii oo socda markii dhawaansho ah markii isbedel u yimaado saameynan ugu yeelanaysa laakiin hadeer stable yaqaan hadda waktigan la helay baa fursad noqotay in wixii hore loo dhaqaajiyo marka wajib waane waa baarlamaanka laga suga wixi hadday dhamaadeen oo sharci sharciga u qabay ay soo dhamaystirantay dowlihiisii iyo inuu codgudi u socodsiiyo waa waajib laga rabo saaran marka waajibaadkaas buuya hore u gutay iyo tanna qeybka hada inuu guto waana ku mahadsan yihiin baarlamaanka waana sharaftaas waa tahay maxamed amiin aad baad umahadsan tahay mudane aalow dhinaca khadadka telefoonada ayaan mar kale u laabanayna dhegeystaha xiga magacaaga iyo deegaanka aad joogta dhegeyste kadibna su-aashaada maxamed sheen muqdisho mas-uulka waa salaamay su-aashaan qaba waxay tahay baarlamaanka maalin dhawood waxay ansixiyeen nidaamka ku dhisan hanaanka axjaabta in wadanka u galo ma waxa xigtana waxaa la ansixiyey arrimihii dastuurkana dabcan maanta waa la baadgelaya dabcan marka su-aashan isweydiin kara maan raba inaan mas-uulkan weydiiyo waxay tahay see suuragal ku noqonaysaa macdama waktigii loo baahna ay isku aadeen oo hadda wakti gabangaba lagu jiro inuu noqo sharci meelmar ah ama bacdama xukuumaddan hadda ay ka hartaba maalmo kooban ama wax bil ama laba bil wax lamida tan kala imaan doontana siyaasad ka duwan dabcan laga yaabo inay la imaato marka waxaana ay ansixiyeen see sharci ku noqon karaa oo meelmar ku noqon karaa waa maasina dhegeystayaal sharafta leh waddanka awoodda ugu sareysa dalka ee hadda jirka bacdallah subxaanahu watacaala waa baarlamaankan wuxuu xilsaaran yahay waa shuruuc iyo qawaaniin inuu waddankan u sameeyo waxa uu ka tegayana muxuu ahaye waa wax asal muxuu ahaye asad ah wadankana uu leeyahay wax marka oo qof isaga riyooday oo meel iska yaalla ma ah marka sharciyada leeyihin waxaa waa sharciyo qaanuuniya oo muxuu ahaye waajib ah kuna cad dastuurka iyo awoodaha iyo xamaa shuruucda wadanka taalo waxyaaba hadda la sameynana waxayba qeyb ka yihiin banaanka hadda ee dowladda muxuu ahaye soomaaliya ee hadda waktigeeda uu dhamaashaha ku dhow yahay inay dhaxal ahaan uga tirto wadanka ay waajib tahay meeshaasna leyarkaas la muxuu ahay asalkaas iyo burdhigaas la sameeyeyna waa meelaha ka unkameen sharciyada iyo dowladaha soomaaliya ee dowladhisada soomaaliya dowlad kastoo timaada xukuumad kastoo timaadana waxay ku qasban tahay in sharcigaas nidaamkiisa hore sii horumariso hor u socodsiiso marka wax oo ku aadan firaaq ah ma ogola dastuurka iyo nidaamka waajib loogu leeyahayna baarlamaankana loo idmay inuu dhiso waajibaadkiisana kamid tahay waajibaad gutayna kamid tahay inta mudaxilaadkiisa lagu jiray inuu dhamaystiro sameeyo waaye weliba hanaankaas shuruucda ah timetable waktigii lahaayeen daruufo badan aanan saamixin laakiin hadda haday suuro gashay saasay ku horgeli doontaa waana waxyaabaha uu idman yahay baarlamaanka oo dastuurka u ogolaanayo iyo shuruucda kale dalka inuu isagu awooddaas leeyahay dejinta shuruucdan iyo meelmarintooda inta waa gartay maxamed marar badan waxaa jirtay in madaxda dowladda soomaaliya ay isqabsadaan oo meel kala saartana aysan jirin muddooyin kala gedisanna arrinkaas wuu dhacay dhowr ra-iisul wasaareyaala ku tagay mararka qaarkood arrintuu meel xun bay gaaraysay mase leedahay arrintan aad meel mariseen oo sameynta maxkamadda dastuuriga iyo dadejinta arrimahani maxkamadda dastuuriga khilaafaadka madaxdiisa oo kale dhex geli jiray xal baa loo heli doonaa mar haddii maxkamaddaasi la sameeyo aada umaasan tahay waxyaabaha maxkamadda loo sameeyey oo u magacaaban tahay awoodaheedaada waxay tahay muxuu ahay inay fasirto go-aana ka gaarta dacwadaha dastuuriga ah ku aadan arrimaha qodobada dastuurka laisku qabta in la fasiro oo kale iyo qeybay ka tahay awoodaheeda waxyaabaha u samaysanta waxaa kamid ah muxuua fasiritaanka dastuurkaas oo kale hanaanka shuruucda dalka la xisaabtanka maana haddii madaxweyneha oo kale aado iyo wax lagu soo lagu soo aadiyo management laga keeno oo kale inuu dacwad waxyaaba noocaas ah u galay qiyaamo karan u galo ciddii hadday laheed waayo arrimaha hadda la sugaha doorashooyinkan waxaa dee muran uu ka yimaado ciddii caddayn lahayd waa maxkamad dastuuriga oo go-aanka gaari lahayd marka awoodaheedu waa qeexan yihiin ilaa iyo qodobka toban iyo afraad sharcigan sharciyeedkan lagu dhisaa sheegayo inay go-aan ka gaarto sidoo kale waxay awood u leedahay inay go-aan ka gaarto haddii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isku qabtaan arrimo dastuur iyo fasiritaankiisa qodoba iyo dowlad goboleedyada dhaftooda dhexdeeda haddii wax isku qabtaan inay gasho dacwooyinkaas oo kale awalaheedu ka mid ah sida uu muxuu ahaay qabo qodobka hadda aan sheegay iyo guud ahaanba dastuurka oo boqol iyo sagaal b sheegayo awoodaha ay leedahay maxkamada dastuurka oo ay ka mid tahay inay muxuu qodobka boqol iyo sagaal c aan dhaho inay codsi marka u yimaado xubin kamid ah dowladaha federaalka oo kale iyo dowladaha federaalka xubinta ka ah ama dowladda federaalka gudaheeda iyo muxuu ashkaas cid walbaba oo codka in xuquuqdeeda dastuuriga noqonta oo kale inay dacwooyinkaas geli karto inay dhegeysato go-aana ka gaarto muxuu ahay khilaafyada ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kale intaasoo dhan ba ayadaa awood u leh go-aan ayadaa ka gaarayso waktiyada iyo xiliyada ayuu sheegayaa dastuurka si faahfaahsan ilaa iyo muxuu ahaye laba laba muxuu ahaye faqradood oo mid walba ahay ilaa iyo dhowr iyo toban xarafka ka kooban bahay yuu kaga hadlayaa marka xilligii ubaahnaa loo baahnaa isleeyahay hadii hadda doorashooyinkan ay noo qabsoomaan muran waxay dee ka yimaadaan dadkii loo celin lahaa ee tafsiirin lahaa ee kulida saxda ka keeni lahaa inay maxkamada dastuurka tahay haddaan alqaldan waxaad hore uga dhawaajisaan u malaynayaa inaad tiri shan garsoore ayaa ka shaqayn doonta oo maxkamaddu ay lahaan doontaa marka qaababka ay u shaqayn doonto iyo garsooreyaashan cidda soo magacaabayso bal dhegeystayaasha haddaad u iftiiniso waxaa noo qoran qorunta sida uu qabo dastuurka boqolkiiba sagaal b oo sheegaa sida loo dhisaayo iyo sidoo kale habka loo magacaabayo garsooreyaashanka ah markii baarlamaanka uu meel mariyo sharcigaan oo kaleento waxaa soo gudbin doona golaha adeega shacabka dalka soo gudbin doona usoo jeedinayaan golaha shacabka shan qof oo garsooreyaal oo murashaxiin u ah garsooreyaasha soddon bir gudahood siduu sharcigan qabo laga bilaabo maalinta soo jeedinka soo gaarta golaha shacabka iyo baarlamaankuna fadhigu ku ansixinayaa kadibna muxuu ahaye waa loo odeynayaa markii loo oday kadib waxaa loo gudbinaya madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya oo isagana muxuu ahay saas oo kale muddo shan iyo toban casho ah ku ansixin doono kuna kuna aqbalaayo raggaas loo soo gudbiyey faafinta rasmiga ay kusoo baxaysaa iyagu markay samaysmaan kuwankooda ugu horeeyaan way iska dhex dooranayaan qofkii noqon lahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dastuurka gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga qofkii noqon lahaa sida uu qabo qodobka boqol iyo sagaal b farqadiisa shanaad dastuurka federaalka waxaana lagu meelmarinaya xeer madaxweyne sida uu qabo qodobka sagaashanaad xaraf faqradiisa ja dastuurka marka waa shan qof oo laga rabaa in muxuu ahaye loo doorto xilkaas shuruudaheeduna waxaa ka mid ah inuu qof soomaali yahay da-diisa afartan sana isan ka yarayn taarikh nololeedkiisu ka maran yahay sumcad xumo iyo wax kasta oo dhimi karo shaksiyadiisa in mufnaantiisu ay muuqato inuu leeyahay caafimaad wanaagsan oo suurtagelinayso lagu suuragelinayo inuu gudashada waajibkiisa inuu haysto shahaadada ama cadeed oo la aqoonsan yahay oo inuu bartay shareecada islaamka ama qaanuunka kuna xil dheer yahay qaanuunka iyo dastuurka waayo aragnimo inuu leeyahay oo toban sana ku dhawaada xagga sharciga iyo dastuurka inuusan kamin horay maxkamad ugu xukumin kal dambiyeed uu ku muteysan karo ciqaab shantii sano ugu dambeysay shuruudahaasoo dhan aa udegsan marka dadka imaanaya noocaas shuruudaas ay ku imaan doonaan qaabkaasna loo soo magacaabi doonaa waxaana soo jeedinaya golaha adeeg garsoorka madaxa banaan iyadana marka saasuu qayb uga noqonaya marka waa tahay waad mahadsan tahay markan dhinacii khadadka telefoonada ayaanu jalaacaynaa dhegeystaha kale ayaan kuusoo qabanayaa asalaamu calaykum dhankafka soomaaliga v o a waa cabdullahi cumar cali oo tariika waaye waxaan joogaa puntland khaasatan caasimada maamulka puntland ee garowe waxaa weydiin lahaa waxa weeyaan su-aal arrinkaas khuseeyo ama ku aadan su-aashan faa waxay tahay marka waxa weeyaan waxa weeyaan maxkamadda qaabka markaas u shaqeynayso maadaama hadii dalku iska khusr badan uu galo madaxda dadka dadkaqaaday ka qabsadaan oo marka waxa weeye aysan de ay qof walba aad moodo inuu hadda ku fikrifalayo xagga awood ahaan sheegahayo oo dastuurku dhinaca marayo ama baalmarayo marka maxkamadda tan ma noqon karaysaa ti waxa weeyaan mataqaana meel saari lahayd arrimaha madmadooda kasoo dhexgala ama kodi ka yimaada madaxa dalka soomaaliya guud ahaan iyo waxa weeye qaababka markaasi ay u suurageli karto inay dadka maxkamadda tan ugu dhaqmo ama ay runtii waxa weeyaan shaqayso waa su-aashaasaan rabaa inaan weydiiyo mas-uulka isago aada uma waa mahadsan yahay dhegeystaha maxkamaddu awood ay leedahay oo dastuuri ah marka xilkeeda gudanaysana way ka madax banaan tahay cid walba oo muxuu ahaye laanta fulinta xukuumadda ah madaxtooyada iyo qaybta sharadejinta ee baarlamaanka iyo heed kastaba way ka madax banaan tahay xilligii awoodeeda iyo xilligii ay gudanayso waajibkeeda waajibkay gudanaysana dee dastuurka cadaynayo sharcigan lagu dhisayna wuu cadaynaya cid marka gaar ah oo ay ka walwal qabtaahe ma jirto waxaan isleeyahay waxa loo igmaday ay rabta inay ku shaqaysana waa waajib iyo sharci iyo nidaam wadanka uu leeyahay kalsooni noocaas ah kalsooni dar noocaas marka inay jiri doonaan isleeyahay guud ahaana muxuulaha dalka waajibkaas oo kale wada leeyihiin awoodahaas qaabka loogu talagalay inay ku shaqeeyaanna waa shuruucdaas wadanka qofka garsooraha ah xilliga uu dacwad qaadayo xilliga uu howlahaas oo dhan ku jiro go-aanadiisu inay cidna saameynin oo waa waajib dastuuri oo qoran marka kalsooni lagu qabaan aan isleeyahay inay muhiim tahay iyadana dee waa dad soomaaliyeed waana dad mas-uuliyiin ah xil low dhiibayna haayaan waajibkaas oo igmaday awooddaas ay leeyihiin ku adkaystaan ku dhaqmaanaan ay muhiim tahay marka walwal inuusan jirana aaminsanahay badanafkeeda garsoorayaalaha wadanka jiro hadda nidaamkii garsoorka guud dalka hadda reform uu ku socdaa haddii tabasho badan ay jiri jirta haddii wax badan inay isbedeli doonaan marka maxkamadana ikhtisaasaadka ay leedahay dee ma aha waxa loo diro hawl gaar ah waa waa caddahay wayna kooban tahay howlahaas sida loo diray marka in fargelin badan iyo musuqmaasuq iyo isdabamarin iyo awood maroos ay ku imaan doonto ma rajeynayno insha allah waa tahay gunaanadkii barnaamijka ayaanu soo gaaraynaa soo qabanaya markaan dhegeystahan kale ayaan jeclahay inaad su-aasha uu qabo aada uga jawaabtid bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somalilan ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda waxaa si gaar aan u salaamayaa mudane weriye jamaal oo daadiinaya barnaamijkan galabta waxaa kaloo aan salaamayaa xogeyaha guddiga cadaaladda baarlamaanka mudane axmed oo khadka kaga jira muqdisho mudane xogaye waxaan ku weydiin lahaa maxkamadan dastuuriga ee la ansixiyey maanta waa mid loo baahnaa dalkuna uu baahi weyn u qabay inkastoo ansixinteeda lala habsaamay balse mudane mudane xogaye waxay shacabku isweydiinayaan maxkamadan maanta la ansixiyey yaa yaa noo damaanada ama yaa ka damaanada in maxkamadani si macnawiyan ah ay uga madax banaanaan doonto hay-adda fulinta oo ah madaxweynaha iyo xukuumaddiisa aad baan mudan xogaya ku salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan yahay dhegeystaha sharafta leh marka ugu horeysa wadanka dee guud ahaan nidaam aa ka jiro oo garsoor iyo ama aan dhaho shuruuca wadanka ka jirto dadka hadda hay-adaa dhisan oo dawli ah oo dastuuri ah meelahaas waxyaabahay uga shaqeeyaan waa shuruuc iyo andimo nidaam iyo xeerar yaalla waayo xeerarkan nidaamka yaallaa marka xayndaab u ah oona difaacayo keenayana kalsooni in lagu qabo dhammaan hay-adaha dastuuriga ah awood uu leeyahay garsoorka cutubka sagaalaad ee dastuurka ee sheegaya qodobka boqol iyo shanaad waxa waaye awoodda garsoorka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa koowaad faqradkiisa koowaad wuxuu leeyahay awoodda garsoorka waxaa u xil saaran maxkamadaha sidoo kale muxuu ahaay madaxbanaanida garsoorka waxaa ka hadlaayo qodobka boqol iyo lix wuxuu leeyahay garsoorka wuxuu ka madax banaan yahay laamaha dowladda ee sharci dejinta iyo fulinta markay gudanayaan xilkooda xubnaha garsoorku waxay u hoggaansamayaan oo keliya sharciga fursada labaad isla sharcigan qodobka boqol iyo lix wuxuu leeyahay garsooraha xasaanada uu siinaya laguma soo oogi karo dacwada iqaabeed ciqaab ah ama madani ah oo ka dhalatay far la xiriira gudashada xilkiisa garsooranimo sidoo kale marka madax banaannimadaas iyo qodob qodobka kushii xigo inaan la baari karin uu sheegayaa xasaanada waxay saameyn garsooraha garsooruhu marka qodobadan asoo isticmaalayo adeegsanayo awoodiisaas sharciga usiiyey iyo yaa xaq loogu leeyahay marka wixii maslaxada wadanka iyo dadka in u adeego uu xaqana abaaro marka garantiga dadku haystaan ama guud ahaan madaxbanaanida la haystaa midaas waayo asalkana ah andimadan iyo nidaamyada iyo xeerarka aan degeysanayna oo hadda lagula dhaqmaahay waa wax sharci ah qof walba ayaa laga raba inuu ilaaliyo ciddii kuxadgudubtana waa shuruucda lagu qaadaya kamid tahay oo haddii hadda lasoo eedeynayo madaxweynaha oo kale waadadeed eedeyntiisa oo kale xuquuqda dastuuriga ah ee dadka doorashooyinka hadday dhacaan oo kaleento wuxuu yiri ani xaqayga dastuuriga ah dacwadiisa yaa maqan inay gasho xaqa ula waa taasaas hore aan soo sheegnay waxyaabay geli karta waayo marka habraacyaa jiro oo maxkamadda nafteeda dacwada ay u qaado qodobka boqol labaatan iyo afar ee sharcigan uu sheegayo shan iyo labaatan wuxuu sheegaya dhaqangalka xukuumadeeda awood fulinay leedahay maxkamadda shuruucdeeda ay ku dhaqangeliso marka cid si gaar ah magan looga yahay awoodaheeda ma jirto marka dastuurkaa tilmaamayo dadka dhan oo jira nidaamkan shuruucdana wadanka dhan lagu hagaya kaasaana lagu wada dhaqmaya midkaasaana wuxuu ka yahay midka asalka oo ah awoodahana kala xadidaya dadkana ay rabaan in kuwa dhaqmaana ilaaliyaan laga rabo aad kasta iyo nidaam kasta yihiin meel kasta joogaan
waa tahay aad iyo aad aad u mahadsan tahay mudana xoghaye xildhibaan maxamed amiin waa kaga mahad celinayna waktigaaga aadna siisay iyo dhegeystayaasha jawaabaha aad ka siisay su-aalihii ay ka qabeen arrinkan aad meel mariseen wakhtigaagiina mar kale waa kaga mahad celinaya aadna siisay gudahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti barnaamijka inoogu ahaa toddobaadkan xildhibaan maxamed amiin xasan cabdulaahi alow oo ah xogeyaha guddiga cadaaladda baarlamaanka soomaaliya oo guddigii gacanta ku hayey hindisa sharciyeedkii dhisidda maxkamadda dastuuriga ee uu baarlamaanku shalay ansixiyey barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed ismaan dani kula dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise le nabadgelyo
jamaal axmed cusmaan aad buu u mahadsan yahay isaga ayaa soo diyaariyna lana socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha halka aad ka dhegeysanayseena waa v o a washington habeen wanaagsan rabadaan kariim ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaana inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen taariikhda dhow ee dalkana ku xusan kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii ayaa markii ugu horreysay waxaa hawada ka babaday calan soomaaliya leedahay markii ugu horreysay ayaa calanka buluugga ah ee xidigta shangeesta ahi dhexda kaga shaqlan tahay waxaa laga taagay inta badan magaalooyinka soomaaliyeed ee geeska afrika ku baahsan marka laga reebo sida galbeedka meelo kooban oo aan laga oggolayn meelahaas u dhooda dadweynuhu isma dhiibinee qofkii awoodi karayba gudaha aqalkiisa ayuu ku qarsan jiray wuxuu u ahaa astaanta madax bannaanidooda sidaas awgeed bay ku ildoogsan jireen habeenkii marka ay seexanayaan qaar baaba gugashooda soo dhigan jiray oo bogga iyo beerka inta soo gashada ku haysan jiray welise si buuxda gumaysigii dalka ugama tegin oo talyaani baa magaca qaramada midoobay wax ku maamula dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii waatuu ururkaas caalamiga ahi uu u igmaday muddo toban gu ah inay soomaalida u diyaariyaan siday howlaha dalkooda u hanan lahaayeen kun iyo sagaal boqol iyo lixdanka marka inta la gaaro ay ummad madax bannaan u xoogsiibato wax kastaba ha la soo maree waxaa soo dhowaatay xornimadii lagu riyoon jiray ee darteed loo dhintay loona saxariiray isha baalkeeda waxaa soo joogsatay maalintii uu talyaani dhulka ka howleeli lahaa oo iyada oo gob ah ummadda dalka lihi ay maamulkiisa la wareegi lahayd waxaa la soo gaaray kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii sanadkaas oo ballantu ahayd soomaaliya inay yeelato ismaamul gudaha ah kaasoo ay ka dhalato xukuumad daakhili ah oo madaxdeedu ay soomaali wada yihiin waxaa la isweydiiyey sidee la yeeli halkeese wax laga bilaabi waa in doorashu dalka ka dhacdaa ciddii ku soo baxdaana ay iyadu xukuumadda daakhiliga ah hogaamisaa ayay jawaabi noqotay waxay ku dambaysay in la kala doorto leegada oo taageerada ummadda inteeda badan haysata iyo tobaneeye xisbi oo isbahaysi ka dhexeeyo talyaanigu u garbeeyo markoodii horena dibindaabyada dhaqdhaqaaqii wadaniga ahaa looba abuuray sidii la filaayey xisbigii swal ayaa doorashadii la qabtay si weyn ugu guulaystay saddex iyo afartan kursi ayay ka heleen xubnihii toddobaatanka ahaa ee loo gartay golaha cusub ee sharci dejintu inuu ka koobnaado markaas bay waxay gar u yeesheen in iyagu ay dhisaan xukuumaddii daakhiliga ahayd ee la sugayey dabadeedna maalmo yar kadib ayaa waxaa la shaaciyey golo wasaaradeed oo ka kooban lix xubnood shan wasiir iyo halganay cabdulaahi ciise maxamuud oo wasiirka koowaad noqday isaga oo taana ku mutaystay xoghayihii guud ee xisbiga inuu markaas ahaa inkastoo la magacaabay xukuumaddaa soomaalida soocan ka koobnayd haddana weli dalku ma madax bannaana oo taliyo sare oo talyaani ah ayaa kor ka xukuma sidaasoo ay ahaydna maalintaas ayaa wadaniyiintii muddaba uliya diirkeed ahaa uu tuhun kala galay maalintaas ayay leegada qaarkeed iyo dadweynihiiba waxay madaxdii cusbayd ka dareemeen hanti urursi gumaysi u jilecsanaan qabyaalad iyo qaraabakiil maalintaas baa la isu fiirsaday oo ninkii dhaqaale ahaan ay wax ku soo kordheen farta lagu fiiqay maalintaas bay dhabowday mahmahdii ahayd cantuuga jiilaal camba cambuubidaa maalintaas bay bilaabatay qof waxbartay oo shaqadoon ah inta la hoojiyo in halkuu mudnaa uu nin wasiir ahy ku magmakeeyo aqoonlaawe ay isaga isxigaan maalintaas bay madaxdii xisbigu intay kala jabtay u kala qaybsantay koox qunyar socod ah iyo mid garabka bidix xoog ugu janjeerta oo qayladhaantii jamaal cabdinaasir ay madax martay reer galbeed iyo wixii ku lugle oo idilna la coloobay dabadeed kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo kontonkii ayaa xisbi loo bixiyey gareeta somali league oo mucaarad ah meel aan kii leegada ka fogeyn waxaa ka furtay koox uu hogaaminayey allaha u naxariistee siyaasigii aftahanka ahaa ee la oran jiray xaaji maxamed xuseen kana mid ahaa dhallinyaradii saddex iyo tobanka ahayd ee kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii s y l dhidibada u taagi jirtay maalintaas yay si fiican u dhaawacantay midnimadii lagu soo caanamaalay ee halgankii waddaniyiintu uu ku astaamaysnaa sida la malayn karo arrimahaas oo idili waxay walwal iyo walbahaar ku rideen guud ahaan odayadii iyo waxgaradkii muddada dheer xisbiga taageeri jiray aragtidaydana waxaa in si gaar ah loo xuso u mudan allah u naxariistay gabyaagii la oran jiray cismaan yuusuf oo tixa uu baryahaa tiriyey ku muujiyey dhaliilihii isaga iyo in kaleba uga muuqday madaxdii leegada ee xilligii ismaamulka daakhiliga dalka loo shuumay waxay cismaan ula ekaatay in tarafare ka haaday wuxuu marar badan isweydiiyey iyada oo talyaani weli dalka ka talinayo waxa laga filan karo haddiiba duulka sidaas u kala irdhoobay ee dantooda oo qurihii ay ka hor muuqato marka inta lixdanka la gaado iyaga la isaga tago gabay dheer oo uu tiriyey ayaa waxaa ka mid ahaa istiqlaalkii lagu taami jiray tiinki soo durugiye haddaan tabar u leenahay xornimo timid waraaqdeede waa taa talyaanigu sallimay tacabadii qaare taxkuumadi ma fududee haddaan taag u heli weynay tiiraanyo ciil iyo hadday taawo nagu reebtay tadbiir xumo darteed xaal hadduu toosi kari waayey toobada iyo diinkii haddii tiginka loo qaaday tiirida cadqaarkeen hadduu taabac u ahaaday ajnabi aan turaynani hadduu inataxaabayo tabcada iyo sirtuu wado haddii taxadar loo waayey see lacag u tacabnaa hadday toogadeen noqotay nin waliba tawaanta iyo hadduu tiirsa ku ekaaday xurmaa taqadum keentee haddii la istixgelin waayey toltol iyo anaaniyo haddii la ina taabsiiyey teersana ragaan baran haddii talada loo dhiibay taageerkii leegada haddii laysku tuhumaystay dadkii tuunsanaan jiray haddii kala tegii joogo tallaahidii iyo dhaartii haddii layska wada tuuray tafaruqa kuwii inagu riday toodii suubsada ee taws aan baxayn iyo bugto yay nagu tallaaleena tubtii inaga leexsiyo jidkii ina ku toosnaay tashigiiba sida loo gafay yaan weli tabayaaya tawfiiq ma noqon wiilashii taajka loo xiraya tacaddaan yarayn baa ka dhacay tay ku kacayeen cadowga soo tartamaya iyo cabsida loo tawalay ruuxa leye tamaslo keliyay hayaan tiilka madaxdii dowladnimo tabtaa lagu dhaqaa tacaddi sow maaha ilaahu kuu naxariiso cismaan yuusuf ayuu ahaa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhuna maanta halkaa ha inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
qoraaga axmed faarax cali idaaja ayaa nala socodsiinayay xubintaasi dhaqanka iyo hiddaha halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington haatanna magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa shalay la dhagax dhigay dhisme cisbitaal cusub oo magaaladaasi ay ka hirgelinayso dowladda sacuudiga warbixintan waxaa kasoo diray magaaladaasi mukhtaar maxamed catoosh waxay mas-uuliyiinta ka hadlay cisbitaalka la dhagaxdhigaya ee dhismihiisa uu bilowday ay sheegeen cisbitaalkan oo noqonaya mid hooyada iyo dhallaanka uu ahaan doono cisbitaalka ugu casrisan ee gobolka baay laga hirgeliyo qalab taya lehna la keeni doono dhismaha cisbitaalka iyo qalabka uu ku howlgelayo waxaa bixinaya dowladda sacuudiga sida uu munaasabadda ka sheegay madaxa mashaariicda geeska afrika dowladda sacuudiga sheekh sacad al suweyd waxaan furaynaa maanta mashruuca dhagaxdhiga cisbitaalka baydhabo laga hirgelinayo waxaana ku faraxsannahay maanta inaan goobjoog ahaano dhagaxdhiga bilo kadib cisbitaalkan si toos ayuu u howlgeli doonaa waxaana ka faa'iidaysan doona dadka deegaanka oo ka heli doona adeeg caafimaad oo munaasab ah wasiiradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya xaawo maxamed xasan oo iyaduna ka hadashay munaasabadda dhagaxdhiga cisbitaalka baydhabo ayaa sheegtay in wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ay ka go-an tahay in la horumariyo adeega caafimaad ee gobolada dalka cisbitaalkan baydhabo laga hirgelinayana uu yahay mid loo baahnaa oo shacabka si lacag la-aan ay uga faa'iidaysan doonaan
maadaama wasaaradda caafimaadka markaan ka hadlaayo caafimaadka waa waxa koowaad ee qofka biniaadamka u baahan yahay inuu horumar helo ama uu wax qabsado marka runtii in dadka adeega caafimaadka la wada gaarsiiyana waa wax naga go-an wasaaradda caafimaadka haddaan nahay aniguna aan mas-uulka ka ahay arrintan wax badanay soo socotay barnaamijkan wax badanuu soo socday reer baydhabo way badanayaan hal isbitaal keliya lahaayeen waxaan u aragnay inay u baahnaayeen runtii isbitaal kale inay helaan oo dadkooda adeeg caafimaado tayale ay ka helaan isbitaalkii baydhabo hadda wuu shaqaynayaa waxyaabo badanaa noo hagaagay oo noo hirgalay inaan kusoo kusoo kusoo maxaa wax ugu qabanno ama kor ugu soo kicino tayada isbitaalka runtii meel fiicanay hadda taasi maraysaa marka waxaan isdhahnay dadkii maadaama ay badanayaan isbitaal kaloo dadka adeega caafimaadka wax looga qabto waa in baydhabo laga helaa waxaan leeyahay isbitaalkii shaqadiisa hadda laga bilaabo way furan tahay waadna mahadsantihiin sacuudiya iyo xamla sida fiican oo loola shaqayseen guddiga dhismaha cisbitaalka la dhagaxdhiga ayaa sheegay inay soo gabagabaynayaan dhismaha cisbitaalka inta uusan dhammaanin sanadkan
marka waxaan rajaynaynaa insha allah isbitaalkan haddaan dhammayno in daaweyntii iyo maaragtaay wixii loo aadi jiray magaalada muqdisho inuu ay ka kaaftoomi doonaan dadka ku nool magaalada baydhabo gaar ahaan gobolka baay marka waxaan ku dadaalaynaa insha allah inaan si fiicanna u dhisno si fiicanna u qalabayno insha allah hawsha dhismaha marka meeqa ayay qaadanaysaa hadday ugu badan tahay ugu badnaan saddex bilood afar bilood ay qaadanayn insha allah sanadkan dhammaadkiisa shaqada ayadaa isbitaalkan sanadkan labada kun toban iyo lixda sigistiinka in waxaan rabnaa aakhirkiisa inuu adeega bilaabo insha allah sidoo kale dowladda sacuudiga ayaa mashaariicda baydhabo ay ka hirgelinayso waxaa ka mid ah iskuul hoose dhexe kaasi oo loogu talagalay inay wax ku bartaan ardayda kasoo jeeda qoysaska danyarta mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mahadsanid mukhtaar guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisbiyada ee somalilan ayaa maanta soo gebagabeeyey dhagaysiga muran siyaasadeed in muddo a u dhexeeya labada garab ee xisbiga ucid ee ay kala hogaamiyaan faysal cali waraabe iyo jamaal cali xuseen kulanka garmaqalka ayaa maanta waxa uu ka dhacay xarunta guddiga islamarkaana waxaa warbaahinta goobjoog ay ka ahayd kulankaasi waxaana dhinacyadu ay soo bandhigeen caddeemo ay u cuskanayeen doodooda waxaa kulankaasi ka qayb galay warbixintana nooga soo diray wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye
marka laga yimaado xubnaha xeerbeegtida ahayd ee ka socotay guddida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisbiyada waxaa kulankan goobjoog ka ahaa labada garab ee xisbiga ucid oo dhinac walba ay ka joogeen shan xubnood oo ay kala hogaaminayeen labada ilmo cali xuseen ee faysal iyo jamaal kulankan oo dulucdiisu ahayd garmaqalka ama dood afeed ay labada dhinac ku soo bandhigayeen caddaymo ay ku xoojinayaan doodahooda ayaa ugu horreyn waxaa furay guddoomiyaha guddidaas cabdirasaaq jaamac cumar intaasi kadib waxaa la dhegaystay doodaha garyaqaanada labada dhinac kale matalayay garyaqaanada matalayay garabka jamaal cali xuseen ayaa dulucda doodoodu ahayd in guddoomiyaha xisbigaasi ku tagri falay awood aanu lahayn islamarkaana jamaal cali xuseen uu xisbigaasi geliyey maal iyo wakhti labadaba hase haatee garyaqaanada matalayay garabka faysal cali waraabe ayaa dulucda dooddoodu ahayd inay xubnaha dacwadda gudbiyey ee garabka kale aanay badankoodu ahayn xubno ka tirsan xisbiga islamarkaana waxay ku andacoodeen in ansixinta musharaxnimada jamaal cali xuseen ay tahay in lala sugo shirweynaha xisbiga markii kulankaasi gabagaboobay ayaan dhinacyada weydiiyey siday u arkaan geedi socodka iyo garmaqalka dacwadooda gudoomiyaha xisbiga ucud faysal cali waraabe ayaan ugu horreyn weydiiyey inuu ku qanci doono go-aanada ay soo saaraan guddidu iyo halka qaniicadoodu saldhiganayso waxaanu ku jawaabay horta dacwadan waxa weeye ku fadhidaan xeerka qaranka ee loo sameeyey asxaabta iyo iyo ururada iyo xusbiga distoorkiisa constitutionkiisa ayuun baa la akhriyaya wax kale oo meesha jira ma jirto labaas unu ku kalsoonnahay boqolkiiba ku kalsoonahay alxamdulillah dadweynaha iyo waa laba kun iyo toddobiyo tobanka bisha labaad haddii aanay duruufo dib u ridaya aanay imanin kaas baana wax kasta la keenayaa hindisayaasha iyo mashruucan magaa baakejka aanu ku heshiinay anu cusubka u seexay iyo af lixdii qof ee ka socday udub ee isaga raacsanaa kaasaa la geynayaa hadday ogolaadaan waa okay hadday diidaan waa okay laakiin maaha wax sharci la hadda hase haatee musharax jamaal cali xuseen ayaan isna arrintaasi lafteeda weydiiyey waxaanu kaga jawaabay taasi waa been qaawan weeye xeerka xisbigu ama heshiiskaygu wuxuu dhigayaa waxyaalaha qaarkoodna waxay u baahan yihiin shirweyne oo sida hogaanka xisbiga oo kaleeto caliguri iyo waa run hogaan shirweynahaas la sugaya kii sugi maayaan iyagii waxay leeyihin caliguri waan erin haddana hadda iyagiiba iska iska hor imanaya golaha dhexe ayaa ah awoodda ugu sarraysa oo musharaxiinta doorata taasina way dhacday wax heshiis loo sugaa wax shirweyne loo sugaa ma jiro sidoo kale jamaal cali xuseen waxaan dhinaciisa weydiiyey sida uu u arko geedi socodka dacwaddan iyo sidoo kale inay ku qanci doonaan wixii guddidu ay go'aamiso gudda diiwaangelinta dee waxaa ka rajaynayaa uun iyaga iyo gacantooda ku jirtaa iyaga ayaa la doonayaa inay xaqa u hiiliyaan laakiin ilaa insha allah waxaan ka rajaynayaa inay dacwadu si wanaagsan ay u socoto dhinaca kale cali yuusuf cali guray oo ka mid a xubnaha uu faysal cali waraabe sheegay inuu xilka ka qaaday islamarkaana uu ka mid noqonaya dadka ansixinta ka sugaya shirweynahaas ayaan aragtidiisa weydiiyey awoodda xusbiga u cig marka shirweynuhu dhammaado awoodda waxaa la wareega golo dhexe oo wakiil ka ah shirweynaha muddada u dhaxaysa laba kal fadhi oo ah awoodda ugu sarraysa xusbiga waxaan ka xumahay waxay qareemadu daadifeeyeen in golaha dhexeba awood wax awooda leeyahay aniguna waxaan qabaa awoodda golaha dhexe uu go'aamiyo waxaa burin kara oo keliya shirweyne sidaasay markaa ugu codeeyeen iigu codeeyeen golaha dhexe hadduuse golaha dhexe qabto iminka adhoorta la qabto waa runtii golaha dhexe way ka qaaday isagana wuu ka qaadi karaa geesta kale guddoomiyaha guddida murankan ka garnaqaysa cabdirasaaq jaamac cumar ayaan weydiiyey xilliga ay ku dhawaaqayaan go-aanka ay ka soo saarayaan dacwadan ay ku jireen ee u qaadayeen labada dhinac ee xisbiga u cid go-aankuna wuxuu noqon doonaa mid qof kasta oo caqligaiyo dhegaystay uu isleeyahay sidaasay noqon doontaa oo sharcigii iyo xeerarkii ay soo bandhigeen ayuunbaa lagu salayn doonaa insha allahna waxaanu filaynaa in ay soo baxdo xilliga ramadaan uun waxa weeye ramadaan baynu ku jirnaa kolley insha allah ramadaan dabadeedu bay noqonaysaa haddii labada dhinac mid ka mid a ama labadooduba ay dhahdaan kumaanu qancin go-aanka sharciyan maxaa u bannaan waxa u bannaan inay maxkamadda sare abiil u qaataan rafcaan u qaataan dacwaddan ayaa socotay muddo waxaanay garabka jamaal al xuseen sheegeen in shirweynaha xisbiga ee la qorsheeyey februari labada kun iyo toddobiyo tobanka ay ka qaybgelayaan barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa
waa tahay laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan sida lagu daabacay website lagu ururiya waxyeelada hubka ee dalkan maraykanka uu ka geysto gudaha maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in sanadkan oo keliya shan kun iyo siddeed boqol oo qof in ka badan ay ku dhinteen rasaas markaasi ama shilal dhinaca rasaasta la xiriira oo ka dhacay gudaha maraykanka iyadoo in ka badan labiyo toban kun oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan oo ka hadlaysa khasaaraha ka dhasha waxyeelada hubka iyo weliba sababta loo xakamayn la-yahay waxaa warbixintan inoo haysaa sahra ciidla nuur dadaallo badan oo loogu jiray sidii loo xakamayn lahaa hubka sida fudud ku gala gacmaha dadka rayidka ah ayaan ilaa haatan laga midho dhalin madaxweyne barack obama ayaa marar badan isku dayey in uu keeno doodo lagu xakamaynayo haysashada hubka balse waxaa jira siyaasiyiin aada uga soo horjeeda fikirkiisa oo awood ku leh hay-adaha sharci dejinta xuseen cabdikariin gindish oo arrimaha maraykanka falanqeeya ayaan weydiiyey waxaa hor taagan in xal loo helo mashaakilka hubka saddex arrimood ayay aada uga hadlaan in loo baahan yahay marka ugu horeysa in la qiyaaso hubka awooddiisa iyo saanada qofku uu garan karo in la ogaado la xadido oo dadka lagu sameeyo muxuu ahaye hub waaweyn aan laga gelin laakiin loo ogol yahay qoryaha iyo xoogaha risaasa oo ay ama guryahooda ku difaacdaan iyo carruurtooda iyo faamilkooda ama ay ku ugaarsadaan inta badan dadka kasoo horjeeda in lagu sameeyo xadidaad lagu sameeyo ama xakameyn lagu sameeyo hubka waa dadka xisbiga jamhuuriga ah marka ugu horeysa waxay aaminsan yihiin haddii xadidaadan la bilaabo ay dimuqraadigu aada u jecel yihiin in ay keeni doonto marka ugu dambeysa in la baangareeyo hubka oo dhan ay wey doonaan laakiin arrinta ku hoos jirta oo aan la sheegin waxay tahay dadkani diidan inta badan waxaa u loobigareeya dad organisation oo ay n r a ay ka mid tahay national rifle association iyo warshadaha hubka sameeya oo aan marnaba ogolayn xakameyn waayo wixii ay soo saareen ama productigii ay soo saareen ee hubka ahayd iyo rasaasta waxay u baahan yihiin suuq gudaha iyo dibadda taasoo xadidaad ay ku imaan doonto haddii dadka shacabka ee maraykanka laga xadido in ay hub ay qaadan karaan oo meeshay doonana ay la geli karaan intay rabaanna ay gadan karaan dadka ka soo horjeeda xakamaynta hubka ayaa ku dooda in dadka rasaasta ridaya amaba toogashooyinka samaynaya ay u badan yihiin dad aan caafimaadka maskaxdoodu habboonayn islamarkaana aan caafimaad qabin kuwaasi oo heli kara qoryo ama baastoolado kadibna rasaas ku furaya meel kasta oo ay soo gaadhaan guddoomiyaha aqalka koongareeska maraykanka paul ryan oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa aaminsan in wax laga qabto xanuunada maskaxda ka hor intaan wax laga qaban hubka iyadoo taasi laga duulayo ayuu madaxweyne barack obama shaaca ka qaaday in lacag qadarkeedu dhan yahay shan boqol oo milyan ay dowladdiisu u qoondaysay in lagula tacaalo xanuunada maskaxda la xidhiidha balse weli toogashadii way sii socotaa gudaha maraykanka waxaana maalin kasta la dilaadadiisugu jira carruur iyo dad waaweyn waana taa arrinta keentay in dadka qaar ay ku doodaan mashaakilku inaanu ahayn caafimaadka maskaxda dadka ee uu yahay haysashada hubka ee gacmaha dadka shicibkaa ku jira waa kan mar kale xuseen cabdikariin gindish oo sharaxaya waxyaabaha maskaxda bini'aadamka raadeeya ee kalifa in ay geystaan dilo loo adeegsado hubka kas amaba kama qofka hadde qofka bini'aadamka ah waxyaalo badan ayaa maarata u keeni kara inuu dembiyada si fudud u galo oo hubna qaato dad kalana laayo marka qofka markii uu stress badan iyo fikir badan iyo dhibaatooyin badan ay ku dhacaan laba unbay mid noqon kartaa dadkan waddankan yurub iyo america inta badan jooga oo iyo dadka hubka aksiyaaska u leh inay iyagu isdilaan way dhici kartaa in ay wax dilaan oy haddii ay adduunka ka tegayaan dad kale galaaftaanna way dhici kartaa marka qofka isagoon waali lagu ogeyn ay hub inta qaataan ama iskoolla tagaan ama meela laga shaqeeyo tagaan waxaa keeni kara nacaybkaa keeni kara ama inaad isir isku ka nacdo waa keeni kartaa diinta dad dad saas u sameeyaa jiro oo diinta ay maaragtay diin darteed dad u laayay oo waxyaalaha emotionka ay kamid tahay oo breakdown qofku dhici kara familyaa dhici karta in maaragtay family breakdown oo gurigiisa ama xaaskiisa ama maaragtay dad qaraabo la-ah uu maarata darteed u sameeyo waxaa dhici karta lacago iyo maaragtay wax ku saabsan qof inuu qof kale maaragtay dhaxalkeed qaato ama lacag ka qaato waxaa dhici karta iskuullo iyo macalimiin maaragtay buundo qof ku riday in qof u xanaaqo oo hub soo qaato arday iyo macalimiinta balaayo iyadoo ay jiraan dana siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo hortaagan xakamaynta hubka haddana waxa aan shaki ku jirin in dadka ay waxyeeladu soo gaadhaa aanay ku koobnayn cid gooniya waxaa la sheegay in tan iyo bishii janawari ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka dadka toogashada lagu dilay ay ka mid yihiin laba boqol iyo afar iyo konton caruura oo da-doodu ka yar tahay koob iyo toban jir sidoo kalena kun laba boqol iyo lixdan dhallinyaro ah oo da-doodu u dhaxaysa labiyo toban ilaa koob iyo labaatan jir ayaa iyaguna ku dhintay rasaas lixdii bilood ee lasoo dhaafay dad intaa ka badanina way ku dhaawacmeen sidoo kalena dhammaan gobolada maraykanka ayaa ka siman dilalka qoryaha loo adeegsado balse waxa ugu daran magaalada shikaago ee gobolka ilonay oo la sheego maalin kasta in dad badani ay ugu dhintaan toogashooyin gowro kala duwan la geystay aad bay u mahadsantahay sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaysa halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington bal haatanna cabdicasiis xuseen cusmaan oo istuudiyaha igu heliya qodobadii wararkayga ugu waaweynaa cabdicasiis sahray waad mahadsan tahay warkeena waxaa ugu weynaa toogashada ka dhacday ee magaalada orlando ee gobolka florida ee dalkan maraykanka goor dambe oo xalay ahayd nin hubaysan ayaa waxa uu toogasho halkaasi ku dilay ilaa konton qof saddex iyo konton qof oo kalena uu dhaawacay ninkan toogashada fuliyey ayaa magaciisa lagu sheegay cumar sadiiqi matiin waa nin maraykanka ku dhashay oo la sheegaya asal ahaan inuu kasoo jeedo dalka afghanistan ninkaasi waxaa la sheegayaa in isagana ay dileen ciidamada bileyska ninkaasi ayaa meeshaasi markii uu dadka ku leynayey ka hor wuxuu meesha ku dhex qabsaday dad fara badan oo ku jiray goob lagu caweeyey oo halkaasi ku taalla orlando wararka ugu dambeeya hadda waxay sheegayaan in madaxweyne obama uu goordhow shacabka maraykanka telefishinada kala hadli doono oo uu soo markaasi dadka kala u sheegi doono wararka ku xiriira toogashadaasi ka dhacday orlando weerarka toogashadaasi ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay kii ugu xumaa ama ugu darnaa ee ka dhaca dalkan maraykanka marka la eego taariikh ahaan marka wararka dabcan isi soo tara iyo wixii soo kordhana idaacadeena soo socda ayaan dadka ula socodsiin doonaa waa hagaag haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan codkii sahraa axmed jaamac iyo mid ka mid a qhasiidooyinka nabi ammaanka nabi ammaankaasi rabadaanka aan ugu talagalna dhegihiina ayaan uga sii tegi doonaa waa cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed waxaan idin leenay intaanu mar kale kulmi doonana isma dhaafnay rabadaan kariim